Wasaaradda Warfaafinta Puntland ayaa xariiqa ka jirtay xarunta wasaaradda warfaafinta qaybta gobolka bari oo dubidhus ballaaran lagu sameeyey waxaa ka qayb galay munaasabadda xarigjirka xarunta wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland maxamuud ceydi dirir agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta puntland maxamed ciise cusmaan iyo maamulka degmada boosaaso maxamuud ceydi dirir wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland ayaa ka hadlay ahmiyadda ay u leedahay wasaaradda warfaafinta puntland xaruntan ayna ku shaqayn doonaan warbaahinta sharaf weyn bay noo tahay maanta inaannu daahfurno xafiiskii wasaaradda warfaafinta isgaadhsiinta dalxiiska hidayaha ee dhaqanka dowladda puntland ay ku lahayd gobolka bari oo runtii baahi weyn loo qabay waxaan aad ugu faraxsanahay inay maanta heli doonaan wariyaasha meelay isugu yimaadaan oo xafiis dowladeeda aan brivate ahayn oo ay warka ku kala qaataan oo shaqada maalmeedkooda ay ku qabsadaan kii xafiis kalele iyo kaan lahaynba meelay isugu yimaadaan waxaan mahad gaara u celinayaa shirkadda somtel puntland iyo maareeyaheeda xasan rashiid oo suurto geliyey xafiiskan inaynu dacaysir ku samayno iskutashi qaran oo braifitka iyo dowladdu ay iskaashanayaan baa dayactir dib loogu sameeyey meesha waad la socotaan cimilo xeebeed weeyaan dhismayaashu si dhaqso ah baa isbeddel ugu dhacaa maintaineskoodu iyo had iyo jeer in laga dhigo abtudate had iyo jeer koost badan baa gelaya marka waan ugu mahad celinaynaa shirkadda somtel iyo maareeyaheedaba inay dalabka yaga aqbaleen nagala qayb galeen mas-uuliyaddii ganacsiga ka saarayd maaragtay ka qayb qaadashada camiraadda iyo wadidda adeegyada dalku u baahan yahay inay qayb ka noqdaan oo uu noqdo wax yacni aan ahayn wax ka yimi hay-ad ama ngo ka yimi aanu ahayne wax ganacsiga dalka ka yimi uu yahay shirkadda waa ku ammaanaya shirkadaha waxaan leenahay insha allah howlka madaale weli waa hogadii mashruucaas oo ka qiimo badan oo dakhli abuur iyo shaqo abuur iyo bilicda dalka iyo maalgashi intaba soo jiidan doona ayaanu dhaqso u daafuri doonaa warbixintiisa aanu shaacin doonaa dhismaha xaruntan ayaa kaalin ka qaadan doonta adeegyada ay bixiso wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta puntland qaybteeda gobolka bari